bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allah wsalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii ictiqaadu alimaameyn abi xaatim wa abi zurcat araasiyiin raximahum allahu tacaala noqdadii koowaad ayaan ka baxnay aliimaanu qowlun wa camal yaziidu wayanqus noqdadii labaad ayaan gelaynaa in shaa allahu tacaalaa waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen waxaan soo haynay adrakna alculamaaa fi jamiici alamsaari xijaazan waciraaqan wamisran washaaman wayamanan fakana min madaahibihim ana ana aliimaana qowlu wacamalun wayaziidu wayanqus walqur'aana kalaamu ullaahi wa ana alqur'aana qur'aanku kalaamuullaahi inuu yahay gayru makhluuqin mid la abuuray oo makhluuqa uunan ahayn bijamiici jihaatihi dhinacyadiisa oo dhan dhinac kastoo uu ku yimaado ama laabta ha lagu hayo ha la xifdisnaado ama loox ha lagu qoro ama qof ha akhriyo si kasta oo u gedgadoomo waa kalaam ilaahay kama baxayo subxaanahu watacaalaa kalaam ilaahay haddii uu yahayna waxaa weeyaan waa sifa min sifaati illaahi tabaaraka watacaala oo ilaahay ayaa ku hadlay qur-aankani masaladan ayaa marka nuqdada labaad uu ka dhigay waana mas'alo aada hadalkeeda u badan yahay markii asxaabtu ay joogeen nabiga sala allahu caleyh waali wasalam asxaabtiisu ay joogeenna khilaafka masaladan maba jirin maxaa yeelay dadka oo dhan qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay yaa nusuustaas kitaabka iyo sunnada looga gaabsanayay markii dambe ayaa marka aljacdu bnu dirham xilligiisii ayaa waxaa ugu horreeyey inuu cadilay ama uu inkiray ama uu diiday sifadan marka ilaahay inuu hadlo ah oo markaa qur-aankii inuu wuxuu la soo baxay makhluuq uu yahay ayuu la soo baxay dabadeed marka waxaa yimid in uu tilmaamay waa kii khaalid ibnu cabdillaahi alqasri uu dilkii uu dilay ninkaa jacd ibnu dirham kadib jahmi ibnu safwaan asamarqandi ayaa aada u sii qaaday maqaaladaas oo aada iyo aada u yacnii xoog badan siiyey ilaa maqaaladaas cidda qabtaba jahmiyada loo nisbeeyey oo sidaa la yiri sidaasoo kale markii dambena bishri lmarisi ayaa ka daba qaaday oo ka dambeeyey isaga dabadeed marka waxaa yimid axmed ibnu abi du-aad ninkii la dhihi jiray qaadiga ahaa wuxuu ka dhaadhiciyey arrintaas iyada alma'muun khaliifadii cabaasiga ahaa ayuu ka dhaadhiciyey alma'muun dabadeed waxaa bilaabatay mixnatu khalqi alqur'aan ilaa muddo boqol sano ka badan ayay socotay mixnadaa iyada ah ma'muun ayuu ka dhaadhiciyey waa kii marka culimo fara badan loo imtixaanay mixnadaa oo dadkii marka ku dhintay mixnadaas nucaym ibnu xamed alkhusaaci sheykhulbukhaari oo ka mid ahaa uu ka mid ahaa sidoo kale abuu yacquub albuweyqi saaxibu alimaam shaafici oo ka mid ahaa iyo rag kaloo aada u fara badan ay markaa qaar lagu xiray iyo qaar ku dhintay iyo qaar lagu mixnadeeyey imaam axmed ibnu xambal raggi ugu waaweynaayo mixnada aada ugu sabreen oo ahaa kadib ma'muun gadaashiisna muctasim ayaa sii waday isaguna dabadeed waxaa sii yimid waathiq waa sii waday halkii unbuu ka sii waday markii dambe mutawakil ayaa fidnadaas joojiyey oo dadka fasaxay culimadana markaas inay caqiidadii saxiixa ahayd iyo yacnii itijaahoodii saxda ahaa ayuu u fasaxay marka micnadaas dheer oo aad taariikhda islaamka lug dheer ugu yeelatay masaladan bay ka dhalatay masaladanna culimmada markay qiimeynayaan alimaam ibnuulqayim oo kale wuxuu tilmaamaa in masaladan wax weyn ay ka ratibmayaan sababtoo ah haddii ilaahay ma hadlo la yiraahdo de waxaa ka dhalanaysa inuusan alla waxba amrin waxba nahiynin oo risaaladii baaba baaba-aysu yiri bal maxaa yeele risaalada madmuunkeeda waxa la gudanayo waxaa weeyaan waa kalaamullaahi tabaaraka watacaala ambiyada ilaahay waxa ay gudanayaan ay sii gudbinayaan waa kalaamullaahi haddii alla ma hadla layraa maxay ambiyadu gudanayaan marka walidaalika marka risaalada ma jirtay lamid tahay masaladan yacnii kalaamka ilaahay inkiridda la inkirayo risaalo ma jirto yay macnaheedu ay noqonaysaa alla waxba ma amrin waxba ma reebin yaa ka dhalanaysa waana khuduuro aada u weyn waay culimmadana taasay dareemeen marka nuuniyadu uga hadlaa yacni aada masaladan iyadoo basdhisan alimaam ibnulqayim raximahullah marka marka sidaa darteed baa caqiidadii ahlu sunnada waxaa ku badatay inay masaladan caqiidadooda ay ku sheegaan ay ku caddeeyaan dadkuna waxay noqdeen dhowr qeybood qolo ayagu marka alqur'aanu ahlu sunnahan oo alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq yiri iyo kuwa iyagu marka yidhi alqur'aanu kalaamullaahi makhluuq qur-aanku waa kalaam ilaahi waana makhluuq oo jahmiyadii iyo muctasiladii baa ahaa saas iyo qolo kaloo iyagu waaqifiye la dhihi jiray oo iyagu istaagtay oo alqur'aanu kalaamullaahi ku istaageen oo makhluuqna aan dhihin hayru makhluuqna aan dhihin qoladaasna marka waaqifiyaa la dhihi jiray wayna ka darnaayeen kuwan kale culimmaduna aaday qoladaa laftirkeeda ay u radiyeen yacni culimadii salafka qolada afaraad marka waxaa weeyaan qolo iyaguna lafdiya la dhihi jiray oo mas'alo kaleo dadka ay ku wareeriyeen bay keeneenoo lafdi bilqur'aani makhluuq lafdigana maadaama uu masder yahay lafdi maadaama uu masder yahay masderkana ay suurtagal tahay ismu mafcuul in laga laqbeeyo allafdu bimacna almalfuud kan lagu dhawaaqayo ayna dhici karto bimacnaa yacni ficlina in laga laqbeeyo xadadkii ilaa masderkii wuxuu wataa macna alxadad mugta dhacdo zaman unbaunan wadanin ficilka watuu taa uga duwanaay marka haddii macnihii marka la fiiriyo ficil ahaanta haddii dhacdada la fiiriyo waxaa weeyaan lafdii bilqur'aani makhluuq dhawaaqa aan aniga ku dhawaaqayo dhaqdhaqaaqa aan sameynay waa makhluuq waa saxay noqon kartaa laakiin haddii bimacna malfuud loo jeedo kan lagu dhawaaqayo kan lagu dhawaaqayo waa kalaamullaahi wa huwa hayru makhluuq nacam kan lagu dhawaaqayo marka waa kalaamullaahi makhluuqna ma aha waa kalaam alla subxaana wa tacaala marka maadaama ixtimaalkaas oo imaan karay dadkii bay ku jiha wareeriyeen marka lafdiyadu marka sidaa darteed ba alimaam axmed ibnu xambal oo waa aada wuxuu dhihi jiray qofkii yiraahdo lafdii bilqur'aani makhluuq waa jahmi qofkii yiraahdo yacni lafdii bilqur'aani hayru makhluuqna waa mubtadicu dhihi jiray sadan lidariica ayuu sidaa u dhihi jiray culummada kalena way kala tafsiiliyeen oo sidaan aan u sheegayno haddii laga wado qur-aanka camalkeenna annaga waa makhluuq waa sax haddii laga wado waxa aan lafdii bilqur'aan bimacna almalfuudna de waxaa weeyaan marka waa kalaamullahi kaas makhluuq ma aha adu afartaa qole ayaa marka aada ugu badnayd dabadeed marka waxaad yimaadeen marka khilaafaad kaleo kasii cumqi iyo hoos in loo sii daadego oo waxaa yimid marka kalaamu nafsi waxaa la yiraahdo ashaaciradu ay la yimaadeen iyo maaturidiyada ooay leeyihiin kalaamka ilaahay waa macno waay macnan qaa'imun fii daati illaah waa macno ilaahay daatadiisa ku qumsan oo aan ilaahay kuma hadlo ay leeyihiin taasaa haddana sii timid mar walbana marka waxay ahlu sunnadu yeelayeen wixii uga munaasaba ee kitaabkai sunnada waafaqsan ee aqwaasha saxaabada ay keenayeen laalakaaiguna wuxuu dhigaa aathaar aada u fara badan ee ijmaac buu soo rarayaa marka alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq in sidaa ay dhihi jireen saxaabadii taabiciintii dadkii ka dambeeyey ilaa toddoba boqol oo imaamna ilaa shan boqol oo imaamna inay gaalaysiiyeen dadka alqur'aanu kalaamullaahi makhluuq dhahayo oo aan sidaan yani qur-aanku sidaa ka ictiqaadsan isaga iyo alimaamu dabaraani labadoodaba ayb marka masalada marka ahmiyaddaasay leedahay laakiin masalada markaan rabno inaan fahmno masaladan sifatulkalaam marka aan fahmayna laba dhinac bay leedahay sifatulkalaam mar waxaa weeyaan waa sifa daatiya marna waa sifa ficliya tilmaamaha ilaahay sifaad ficliya iyo sifaad daatiya u qeybsamaan sifo kastoo mashiicada ilaahay ku tacalluqda sifa ficliya waay sifo kastoo aan mashiica ku tacalluqinna sifa daatiya waay sida alwajhu walyadaan walyadaan iyo sifa daatiya waay amaa yacni kalaamka oo kale ama yacni mathalan nusuulka oo kale sifa ficliya waay liannahu yanzilu mataa shaa wa kayfa shaa ayb marka haddii sidaa ay tahay sifatulkalaam waa sifa daatiya sifa ficliya labadaba waa isku tahay oo daatada ilaahay ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay inuu hadlo nacam waana wuxuu uga duwan yahay jamaadaadka nacam maxaa yeele jamaadaadku hadal kama suurtoobo marka hadal la-aantu waa nuqsaan ayb sidaa darteed marka kalaamku waa sifa daatiya dhinac kalena waa sifa ficliya oo ilaahay markau doono ayuu hadlaa mashii'adiisuu ku hadlaa ayb hadday sidaa tahay markaa sifa markaan tan firaqa masaladan waxay ka dhaheen iyo waxa ay ahlu sunnada uga duwan yihiinna min khilaali yacni hada taqsiim ayaad ka fahmi kartaa oo sifa daatiya waxaa yiraahdo jahmiyada iyo muctasiladu way dhahaan kalaamku waa sifa daatiya ayb ahlu sunnaduna sidoo kale way dhahaan ayaguna nacam ayb waxaan ujeedaa ahlu sunnada iyo ashaaciradu kalaamku waa sifa daatiyay dhahaan jahmiyada iyo muctasiladana ma dhahaan sifa daatiya nacam halkaa waa ku kala tegayaan marka ayb oo yacni jahmiyadu ayagu waxaa weeyaan ilaahay hadalka alla subxaanahu watacaala qaa'im bidaatihi ma ahan wax hadlaa isaga ma ahan ay leeyihiin ee marka uu doono inuu hadlo ilaahay hadalkiisa wuxuu ku abuurayaa meel ama hawadaasuu ku abuuraya ama geediib geed buu ku abuurayaa sidii muuse marka geedii geeddaa la hadashay bay leeyihin hadalka marka ilaahay waa munfasil canhu waay qaa'im bidaatillaahi ma ahan bay leeyihin hadalka ilaahay dhinacaas marka waxaa weeyaan kalaamku inuu sifa daatiya yahay waxaa ku baxay oo aan qabin sidaas jahmiyada iyo muctasilada ahlu sunnadii iyo ashaaciradiioo wada jirana way qabaan kalaamka ilaah inuu qaa'im bidaatihi bidaatillahi inuu yahay ashaacirada meeshaas waa ka nabad qabtaa marka nacam kalaamku muxuu yahay haddii la yidhaha sifa daatiya waayo waa ku leeyihiin nacam dayib sidaa marka markay tahay ahlu sunnadii iyo ashaaciradii marka meesha ay ku kala baxayaan waxa ay tahay ashaaciradu madhabkoodu waxa uu yahay lafdigan ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa wax lafdiga kuma qumaan oo qur-aanka ilaahay kuma hadlin ee waxaa weeyaan kalaamka laguu sheega waa macno qaa'imun fi nafsi ah waa macno ilaahay subxaanahu watacaala nafsadiisa ku qumsan laakiin aan soo bixin lama maqlo ajzaa male qayba male wahaakadaa nacam marka dhinacan meeshay ku kala duwanaanayeen labaduba sifa daatiya waa wada dhahayaan ahlu sunnada iyo ashaaciradaba laakiin waxay ku kala gedisan yihiin qoladan marka ashaaciradu lafdiga ma ogola ayaga oo qur-aankan ilaahay maku dhawaaqay ilaahay subxaana watacaala man ma hadlaa marka la yiraahdo maya bayleyn kalaamka ilaahay waa macno nafsadiisa ku dhex jiro ayb tacbiirkeedana baaqilaani iyo waxaa weeyaan markii la su-aalay arrinkan sheega oo macneeya kalaamkan yani macnan qaa'im macnan qaa'imun fii kalaamullahi waa kalaam nafsaani a macneeya marka la yiri waa waawax ay waa macnay waayeen nacam ayb ahlu sunnada ayagu marka waxaa weeyaan waxay leeyihiin sifadan kalaamka qaa'imun bidaatillaahi weeyaan ilaahayna waa hadlaa nacam yatakalamu mataashaa dhinaca marka waa ku kala duwanaanaya sifa ficliya marka uu yahay kalaamka u imow jahmiyada iyo muctasilada way ogol yihiin kalaamku inuu sifa ficliya yahay oo ilaahay markuu doono wou hadlaa bay leeyihiin laakiin hadalka nafsadiisa kama soo baxayo meel kaloo ku abuuraawa iyo waxooda marka sifadii daatiyadii bay diideen ficliyada waa ogolyihiin dhinaca way ka ogolyihiin ayaga amaa ashaacirada waxay yidhahdeen wax mashiia la yidhahdo kuma tacalluqo kalaamka ilaahay wax mashiia la yidhaahdo kuma tacalluqo ayb na marka ahlu sunnadii iyo jahmiyadii iyo muctasiladii maxay ku kala tegayeen iyaga laftirkooda waxay kusii kala tegayeen jahmiyada iyo muctasilada kalaamka ilaahay waxaa lagu abuuraa meel bannaan ah waxaa lagu abuuraa yacni waa kalaam isaga ka soocan oo cidda hadlayso isaga ma ahan bay leeyihin nacam mashiiaha ku hadlo laakiin meel kale ku abuuraya nacam khalqi buu samaynayaa kalaamkiisii buu meel kale ku abuurayaa amaa ahlu sunnada iyo karaamiyado iyaguna wada socdo karaamiyadu waa daa'ifatu maxamed ibni karaam assijistaani waxay ictiqaadsan yihiin kalaamka ilaahay inuu daatada alle ku tacalluqo isagana uu hadlayo markuu doonana uu hadlo intaa iyagu marka labada ahlu sunnadii iyo karaamiyadii saa waxay ku khilaafeen jahmiyadii muctasilada oo munfasil kama ahanay leeyihiin ilaahay allah subxana wa tacala isagaa hadlaayay leeyihiin ahlu sunnada iyo karaamiyada iyaguna waxay kusii kala tegayaan karaamiyadu waxay dhahaan nawcu kalaamillaahi waa xaadith kalaamka noociisa noocu kalaamillaahi waxaa weeyaan waa xaadith wax soo cusboonaaday oo alla ku soo cusboonaaday meeshaas waa meeshay ka inxiraafsan yihiin marka iyaguna ahlu sunnaduna waxa ay leeyihiin nawcu lkalaami waa qadiim sawdka mucayankaasi waxaa weeyaan yaan marka qadiim aan ahayn nacam wa annahu lam yazal mutakaliman ilaahay kama zuulin inuu mutakalim yahay mataa shaaa wa kayfa shaaa nacam marka firaqa oo dhan meelahaasay ku kala jiidjiid ayay ku kala yacni tegtegayaan marka isku soo duubduub sifatu lkalaam sifa daatiya sifa ficliya weeyaan kalaamka marka inuu sifa daatiya daatada all waxa hadlaya alla ou yahay waxaa weeyaan ashaacirada iyo ahlu sunnadu inuu sifa daatiya yahay way isla ogol yihiin laakiin ashaaciradii waa macnay leeyihin lafdi ma ahan kalaamullahi walidaalika haddaad fiiriso ibraahim albayjuuri kitaabkan layiraha tuxfat burdaha oo ku sharxaayo markuu macnaynaayo beytkan low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami markuu macnaynayo wuxuu leeyahay yacnii ishkaalay keentay buu leeyahy beytkan ishkaal buu keenay sababto waxa ka dhalanayso haddii nebiga mucjizaadkii la siiyey iyo isaga qadarkiisu hadday isku dhigmi lahaayeen isimkiisa marka lagu dhawaaqa lafaha baaliyoobay baa soo noolaan lahaa waxaa ka dhalanaysa uu yidhi marka mucjizaadkii nebiga la siiyey qur-aanka ugu weyn haddii la yidhaha marka qur-aankii kalaamullaahi sooma ahan sideebaa nebiga qadarkiisa iyo qur-aankii ilaahay ma nebiga qadarkiisaa sarreeyo haddii ishkaalkaa la keeno waxaan leenahay buu yidhi qur-aankii baa laba a buu leeyahay qur-aan nafsiya iyo mid malfuud ah mid lagu dhawaaqo oo la akhriyo iyo midaan lagu dhawaaqinoo nafsi ah macnan qaa'imun fii nafsi illaahi tabaaraka wa tacaala mid ah kan wuxuu leeyahay nafsiga ah isagaa faisagaa nebiga ka fadli badan laakiin midkan wuxuu leeyahay yacni la akriye ee malfuudka ah iyo nebiga nebigaa fadli badan sababto a midkan la akriye waa cibaara can kalaamillahi nacam waa marka ictiqaad u laabanaya un qur-aanku waa makhluuq unbay u laabanaya kaas ayb marka calaa kullin marka sifa ficliya marka uu yahayna muctasilada iyo jahmiyada iyo kulli waa wada ogol yihiin waxay laakiin ku kala tegayaan yaa hadlayo marka la yidhaahdo wax hadalka uu ka soo baxaayo muctasilada waxay la aadayaan marka makhluuq alla ka baxsan ayuu ilaahay ku abuuraa hadalkiisa ahlu sunnadana maya ilaahay baa hadlaya sidaasay dhahayaan marka taasay ku kala gedgedisan yihiin qolooyinka iyo firaqa oo dhan waxa uu yidhi waalqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisii weeyaan waalqur'aana wa ana alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi waa kalaamka alla hayru makhluuqin makhluuq ma ahan qur-aanku bijamiici jihaatihi dhinacyadiisa oo dhan dhinacyadiisa oo dhan marka uu leeyahay wuxuu ka ixtiraa wuxuu yacni iska ilaalinaya ama ka ixtiraasayaa in la yidhaahdo marka aad adiga ku dhawaaqayso oo adiga aad yacni qur-aankii akhrinaysa muxuu yahay weli waa kalaamullahi marka adiga akhrinaysid sababto waxa alkalaamu kalaamka waxaa iska leh ciddii ugu horreyso ku dhawaaqday unbaa iska leh adiga hadda haddaad beyt imruulqays leeyahay akhriso kalaamkan yaa iskale marka la yidhaha imruulqays baa iskale baa lagu leeyahay ee adaa iskale lagu dhehi maayo nacam qur-aankan marka ilaahay baa ku hadlay nebiyullaahi maxamed ma bilaabanin isaga sala allahu caleyh waali wasalam adigii ma aadan bilaabanin sidaa darteed markaa qur-aankai akhriso waxaa lagu leeyahy waxaa akhrinaysa waa kalaamullaahi ayb walidaalika yacni kalaamka alla waana la maqlaa ilaahay wuxuu leey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah marka wuxuu leey miman yasmacu kalaam allah imaam axmed wuxuu leeyahay kalaamka alle yow ka maqlaa hadduunan qofka maqlaynin dabcan ninkan mushriga ee gaalka kalaamka ilaahay ka maqli maayo ilaahay kama maqlaayo maogtahay wuxuu ka maqlayaa qof muslima oo qur-aankii akhrinayo qaari buu ka maqlayaa qaarigii wuxuu akrinaya kalaamullaahi waayo baa layiri isagoo qaari akrinaayo weliba nacam marka sidaa marka waxay tusaysaa marka si kastuu u gedgadoomo qur-aanku inuu kalaamullaahi marnaba uunan ka baxaynin ayb qolooyinka iyagu marka qur-aanku waa makhluuq dhahayo waxay leeyihiin waa makhluuq idaafada ilaahay isku idaafeeyana idaafatu tashriif waaye sida naaqatullaahi iyo beytullaahi iyo oo kale jawaabta loogu jawaabay waxa ay tahay waxyaabaha alle loo idaafeeyo acyaan iyo macaani waaye nacam acyaan iyo macaani weeyaan wixii acyaan ahoo cayn leh oo ilaahay loo idaafay idaafatu waa idaafatu lkhalqi ama idaafatu tashriif waaye beytullaahi beytku wax cayn lahoo la arkaayo waay nacam oo mustaqil oo keligiis meel taagnaan karo beytullah naaqatullah kadalika laakiin wixii aan isagu gooni u istaagi karin ilaa inuu cid ku istaaga ma ahane haddii ilaahay uu isku tiiriyo sifaba u noqonaa shaygaas walidaalika kalaamku keligiis meel ma istaagi karo biduuni mutakalim marka haddii la yidhaha kalaamullah la yidhaahdo waa kii ilaahay ku hadlay waay ila kalaam biduuni mutakalim ma jiree laakiin naaqatullaahi naaqadu keligeed meel waa wax meel taagan waa noqon kartaa marka acyaan iyo waxay u qeybsantaa iyo iyo macaani wixii macaani alla loo idaafeeya sifa min sifaatihi weeyaan cilmiga oo kale cilmullah haddii la yidhaahdo kalaamullah oo kale qudratullah oo kale sifay u noqonaysaa ilaahi subxaana wa tacaala laakiin beytullah iyo iyo yani iyo iyo mathalan iyo beytullahi iyo nebiyullaahi iyo kale iyo bimacnaa waa ama idaafadu tashriifay keenaysaa ama waxay keenaysaa idaafatu lkhalqi weeyaan ilaahay baa abuuray oo kale yay noqonaysaa nacam marka taa marka iyagu xujo uma aynan noqonin waxyaabaha marka ay kaloo keenaan waxaa ka mid a allahu khaaliqu kulli shay ilaahay wax kasto kan abuuray weeyaan shaygu marka marka la yidhaahdo yacni cumuumkan meeshan ku jiro inaan loo jeedin yacni cumuum oo makhsuus yani inaan loo jeedin yacni cumuumkiisa wax caqliga iyo xisiga lagu garan karo waa sababtoo ah shay marka la yidhaha allah waa soo gelayaa nacam allahna inuunan isaga makhluuq ounan ahayn waa la ogyahay nacam oo biijmaacyani biijmaaci lmuslimiin baa lagu garana alla in shay uu yahayna de qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum buu alla yidhi marka shay marka alla uu yahay oo sidaa yacni uu yahay haddana allahu khaaliqu kulli shayin layidhi alla inuunan ku jirin waa iska caddahay nacam waa sida wa uutiyad min kulli shayin oo kale yacni cumuumka inaan loo jeedin caqligaa lagu garanaa samaadan iyo dhulkan lama siinin haweentaas oo ma aynan milkinin dabcan marka waxyaabaha marka cajiib kale waxaa ka mid a muctasilada marka ay aayaddan joogaan kalaamka ilaahay aayaddaanay u deliishanayaan inuu makhluuq yahay marka laga hadlaayo yacni mas'aladii kale iyaduna afcaalulcibaad waxay leeyihiin afcaalulcibaad makhluuq ma aha allahu khaaliqu kulli shayin aawo markaas nacam afcaalulcibaad shaygii say uga baxday marka iyada nacam ayb marka waa tanaaqud mar walba ayb iyo waxyaabaha marka kaleo ay deliishanayaan waxaa ka mid a qowluhu tacaala nuudiya min shaati ilwaadi alaymani fi lbuqcati almubaarakati min ashajarati geedda xaggeeda laga yacni istidlaalkooda marka waxay tahay alla kalaamka geedow ku abuuray muuse geedow ka maqlay leeyihin laakiin sidaa ay u jeedaan ma ahano haddii waxaa hadlay oo dhawaaqay geedda ay tahay waxyaaba geedda aynan suurtagal u ahayn ay ku dhawaaqda ayaa ka imaanaya inanii ana allaahu geed ma ka suurtoobi karta nacam inay tiraahdo inanii ana allaahu iyo kale ayb waxyaabaha ashaaciradoo kale inuu cibaara can kalaamillaahi qur-aanka yahay ay u deliishadaan waxaa ka mid a innahu laqowlu rasuulin kariim innahu qur-aanka laqowlu rasuulin kariim weeyaan rasuul yacnii kariim ah hadalkiisa waa marka cibaara can kalaamillaahi weeyaanoo macnihii alle nafsadiisii ku jira baa lasoo tarjumay marka saasay dhahayaan rasuulkan baa marka cabiray marka macnaha jawaabta waxay noqonaysaa aayadda laftirkeeda waxay daliil u tahay qur-aanku inuu yani kalaamullaahi yahayba sababtoo ah rasuul baa la innahu laqowlu rasuulin ergey waay rasuul ergeygu cid unbau ergey ka yahay nacam saasay culamadu yirahdeen nacam rasuulku risaalow wadaa cidda risaalada oo ka wadaan hadalka iska leh isagu ma laha hadalka mogtaha nacam adig haddaad cid dirto warqad u dhiibto ama aad hadal u dhiibto waa rasuul hadalkaaga unbau gudbinayaa nacam ee hadal isagu inuu hadal bilaabayo ama uu hadal cabirayo aayaduma tilmaamaysaba nacam wahaakadaa marka aduu marka istidlaalkaa tirada badan iyo yacni xujajka ku jira iyo siyaabahaasaa marka culimadu ay uga yani uga hadlaan marka masaladan inta laga ogaado uninahaas ayaa ugu muhiimsan xujajka ashaacirada sheekhulislaam ibnu teymiya kitaab layraa atisciiniya ilaa sagaashan wej ayuu ku radiyey ee uu yani ugu jawaabay kitaab saddex mujalad ah oo atisciiniya la yiraahdaa ugu muhiimsan xujajkaas meelaha uu aada ugaga hadlay nacam masaladanna marka muhiimadaasay leedahay qur-aankana ilaahay subxaanahu watacaalaa qur-aankiisu inuu kalaam alla uu yahay qur-aankiina waa tilmaamaya bilisaanin carabiyin mubiin buu leeyahay ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu ku macneeyey bilisaanin carabiyin mubiin ay hayru makhluuqin qur-aanku makhluuq ma ahanuu ku macneeyey sida laalakaai iyo uu werinayo ayb ijmaacii ummadana marka waa lagu soo raray wlqur'aana wa ana alqur'aana qur'aanka kalaamullahi ilaahay kalaamkiisa inuu yahay hayru makhluuqin ku la abuuray ounan ahayn bijamiici jihaatihi jihooyinkiisa dhammaantood waalqadara khayrahu wa sharahu min allahi caza wajalla waalqadara waxay qirayaan fa kaana min madaahibihim madaahibtooda waxaa ka mid ahaa ana alqadara qadarka khayrahu khayrkiisa iyo wa sharahu shartiisaba min allahi caza wajalla alle xaggiisa inuu ka ahaaday qadarkana yacnii khayrkiisa iyo shartiisaba xagga alle ayuu ka ahaadaa baabkan marka waa baab dhan oo shanta baab ee caqiidada ahlu sunnada waxay uga soocan yihiin yacni firaqa baab ka mid ah weeyaan liahamiyatihi baana culamo badan oo salafkii ka mid ahaa ama kuwii dambeba ay uga qoreen yacni masaa-ishiisu ay aada iyo aada u yacni u dabdiyeen gaar gaargaarna ay kutubulcaqaa'id ay ugu soo qaateen kitaabka ugu marka waxaa weeyaan jaamicsan oo qadarka masaa-ishiisa aada u faahfaahiyey waa kitaabka ibnulqayim ee la yiraahdo shifaau lcaliil kitaabka la yirahdo waxaa weeyaan shifaau lcaliil fii masaa'ili alqadaa'i waalqadari waaltacliil ayaa la yirahda shifaau lcaliil fii masaa'ili alqadaa'i waalqadari waaltacliil isagaa ugu jaamicsan kitaab yani masaladan lagaga hadlay nacam marka kitaabka kitaabkaas marka maraatibta qadarka o dhan buu dhigaya alimaanu bilqadar marka laga hadlayana afar martaba ayuu leeyahay qadarku afartaas martaba ayaa lagu rumeynaa martabada koowaad waxa ay tahay martabatu alcilmi ilaahay inuu cilmi u leeyahay wax kasta oo adduunkan ka dhacayo nacam maxaa yeelay cagsigeeda waa jahli qofka ilaahay hadduu jahli u nisbeena uu ku gaaloobayaa nacam ayb marka waxaa weyan ilaahay subxaanahu watacaalaa qabla an yakhluqa hada alkhalq khalqigan intaanu abuurin intaynan iyagu ahaanin ka hor waxa ahaanayo iyo waxa aan ahayn waxa aan ahaanaynin hadday ahaa lahaayeen sida ay ahaa lahaayeen ilaahay subxaana watacaala wuu ogyahay nacam ayb oo ilaahay subxaanahu watacaala meelo fara badan qur-aanka wallahu bikulli shayin caliim wax kasta ilaahay mid ku cilmi badan weeyaan martabadaas cilmiga marka qadariyadii hore waa inkiri jireen cilmiga walidaalika culummada islaamka qadariyadii hore way gaalaysiiyeen mar hadday cilmigii inkireen jahli bay sugeen oo cilmi haddii meesha laga waayo jahli baa imaanaya qoladaa iyagu marka waxaa weya waa culummadu way gaalaysiin jireen a'imadii hore imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo maxaa yeeley qolada cilmiga ilaahay yacni inkirayso way gaalaysiin jireen martabada labaad ee qadarka waxaa weeyaan martabatu lkitaaba ilaahay inuu qoray wax allaale waxa koonka ka dhacayo waa qoray xadiidkii saxiixa ah wuxuu ahaa ina awala maa khalaqa allaahu alkhalq waxa ugu horreeyay alla uu khalqiga abuuray wuxuu ahaa alqalam qalinkuu ahaa faqaala ktub qor buu yidhi qaala maa aktubu maxaan qora qaala aktub maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtoodo dhan qor buu yidhi markaasaa qalinkii markiiba wuxuu ku dureersaday inuu qoro wax allaala wixii waxa dhacayo oo ahaanayo ayb marka martabatulkitaaba iyada waa taasa ina dalika fii kitaab ilahi waa sidaa buu yidhi alam taclam ana allaha yaclamu maa fi samaa'i waalardi ina dalika fii kitaab ina dalika cala allahi yasiir wax allaale waxa samaawaad dhul cir waxa u dhacay kulli kitaab bay ku jiraan iyo waxa dhacayo dhan martabatu lkitaaba waa martabada labaad martabada saddexaad waxaa la yidhaha martabatu cumuumu lmashii'a cumuumu lmashii'a wax ilaahay ounan doonin iraadadiisa kowniga ounan ku doonin ma ka dhici karaan adduunyadan yacnii wixii alla ou qoray ee shari khayr ah laabudda inay soo baxaan waa adduunyada wax ka faka kara ma laha ayb waa martabatu cumuumi lmashii'a la yidhaahdaa nacam martabadaas marka waxa ay tahay khayr iyo shar waxa dhacayo waxay ku dhacaan qadarka alla subxaana wa tacaala qadarka allay ku dhacayaan marka la leeyahy waxaa loo jeeda iraadatuhu alkowniya ee iraadadiisa sharciga maaha iraadadiisa sharciga waa waxaa weeyaan waa ridaa daba socda taas waa waxa khayrkaa unbuu ilaahay jideeyey raallina ka yahay amaa iraadatuhu alkowniya bay ku dhacaan waa meesha marka muctasiladuna ay ku dhaceen oo ay leeyihiin maya ee cumuumulmashiica waxa la yidhaahda yani ma sharta qofku yani waxaa wey addoonku ficilkiisa isagaa abuuranaya marka martabada saddexaad waa cumuumulmashii'a oo ah in yacni wax mashiicada alla subxaanahu watacaala ay caam ku tahay waxa dunidan ka dhacaya khayr iyo shar waxay doonta ahaato wax ka baxsan inaanay jirin martabada afaraad ugu danbeysa waxay tahay martabatu khalqi afcaali ilcibaad mashiicada alla subxaana wa tacaala hadday fulayso waxaa weyaan addoomadan ilaahay baa abuuray ficilka ay samaynayaanna alla abuuray masalada marka aada loogu rafaaday oo buuqeedu batay oo yacnii raggan marka muctasilada qadariyada la yidhaha ay ku dhumeen waa masaladaas waa nacam oo masalada mid martabadan afaraad ee khalqu afcaali ilcibaad waa oo addoommada afcaashooda waxay leeyihiin ilaahay ma abuuro alcabdu yakhluqu ficla nafsihi addoonka isagaa abuuray leeyihiin ficilka nafsadiisa lidaalika hidaayada addoonka abuurto baadida addoonka abuurto wahaakadaa sidaa bay dhahayaan iyagoo markaa u bixiyey waxa la yidhaha alcadlu bay u bixiyeen taas ayahay walidaalika usuusha muctasilada waxaa ka mid a atawxiid tawxiid bay sheegaan salbu sifaat weeyaan ilahay in sifaatka laga qaado laga salbiyo tan kale ayb waxaa kaloo tilmaamaan sidoo kale ay leeyihiin atawxiid oo salbu sifaat ay u jeedaan labo alcadlu oo ay u jeedaan in la inki oo in yacni la inkiro addoommada afcaashooda inuu alla abuuro kan saddexaad waxaa weeyaan alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkarna waxay u jeedaan xaakimka jaa'irka ama joorka sameeya in lala dagaalo dagaal lagu xaliya markaa xaalkiisa tan afaraad almanzila bayna almansilatayn weyaan yacni in la yiraahdo qofka haddii uu dembi kabiira a ku dhaco gaalna maaha muslimna ma aha amase yacni waciidki nacam infaad lwaciid waciidka laabudda inuu fulo marka adu usuushaa bay leeyihin muctasilada usuushaasay marka ku darsadeenba alcadlu waxaan la yidhahda nacam addoonka ficilkiisana alle inuu abuuro de allaahu khaaliqu kuli shayin baaba u daliila nacam iyo wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinkii camalkiinaba alla idin abuuray ayb laakiin waxaa in la fahmo u baahan addoonku ilaahay subxaanahu watacaalaa nisbada adiga ficilkaaga muxuu alle kaga leeyahayna wuxuu kaga leeyahay khalqiga inuu adig ku abuuray ficilkaagana abuuray bis amaa ficilka yow qaa'im ku yahay yaa ficilkan samaynayo oo faacilkiisa yaa waayo qaa'im iyou ku yahay ficilkan addoonku ku yahay walidaalika haddaad sujuudda ilaahay baa sujuudaya la dhihi maayo nacam addoonkaa sujuudayaa laleeyahay laakiin waxaa la dhahayaa abuurista markay joogto sujuuddaada ilaahay baa abuuray baa laleeyahay adiga iyo sujuuddaada ayb marka ficilkan walidaalika yacni faacil ismu faacil ilaahay loogama dhigo ficilka adiga aada samaynayso ismu faacil adiga unbaa lagaaga dhigaya alla loogama dhigo laakiin alla wuxuu ku leeyahay abuurista abuurista iyo marka samayntu waa kala duwan tahay nacam oo ficilkan ilaahay subxaana watacaala qabiixa maala qofka yani ficilkan xun ee qofka uu samaynayo addoonka ismu faacil looga dhigaa zaani baa la dhahayaa saajid baa la dhahayaa raakic baa laleeyahay nacam ee alla lama dhahayo saajid iyo raakic nacam maxaa yeele ilaahay khaaliq baa laleeyahay nacam ficilkaaga wou abuuray alla subxana watacaala abuurista alla marka fiiri sifadan alle ee sifatulkhalqi xigmad baa ku jirta xataa yacni dadka waxyaabaha sharta iyo waxyaabaha khayrt khayrka kulli ilaahay baa abuuro acmaasha khayrka iyo acmaasha shartaba alla abuuro laakiin abuurista alle ficilka alle shar kuma jirta asaga nacam ee shartu makhluuqay ku jirtaa nacam shartu waxay ku jirtaa makhluuqay ku jirtaa khalqiga kuma jirta walidaalika waa masalada ay yidhaahdaan alficlu hayru lmafcuul waalkhalqu hayru lmakhluuq nacam marka waa meesha laga yidhaahdo alkhalqu hayru lmakhluuq sharta marka makhluuqay ku jirtaa ee sifada ilaahay ee abuurista alla kuma jirta shar maxaa yeeley lixikmatin baaliqa ibliis abuurista la abuuray xikmadaa ka dambaysa nacam laakiin ibliiskay sharta ku jirtaa waxa sharta marka sifada alle khalqiga kuma jirta makhluuqa aas oo ka samaysmay yay ku jiraysaa nacam sharta marka sidaa marka in loo kala saaro yay tahay nacam ayb marka nimankan marka tan dambey diideen walidaalika culimmadii hore waxay dhihi jireen hadday diidaan afcaasha addoonka isagaa ishanuuniya isagaa is abuura markisagaa isbaadiyey markay leeyihiin culimmadii hore waxay dhihi jireen waxaa kula doodaan qadariyadan dambe cilmiga kula dooda nacam oo waxaad tirahdaan war ilaahay addoonkan inuu baadiyoobayo ma ogaa mase ma ogeyn inuu hanuunayo ma ogaa mase ma ogeyn haddii ay yidhaahdaan waa ogaa alle addoonku inuu baadiyoobayo baadi ku dhiman doono waa ogaa hadday dhahaan te haddii uu ogaa inay fusho maxaa diidaayo marka nacam inuu alla subxaana watacaala wixii uu ogaa ou fulo maxaa diidaayana nacam sidaa marka u xujeeya bay dhihi jireen hadday cilmiga qiraan marka waa xujoobeen iyaga marka haddii cilmiga alle ay diidaanna de waa ku gaaloobayaan oo jahli bay ilaahay u nisbaynayaan imaamu shaafici iyo sidaasay samay jireen ayb waxaa iyadana in laga sheego u baahan firaqa masaladan ku dhumay daa'iman waxaa weeyaan laba daraf iyo wasad waa masaa-ishan nacam darafna waxaa weeyan waa qadariyada qoladan qadarka inkirayso iyagu waxay xoog saareen al amru wannahyu amarka iyo nahyiga oo addoonka mas-uuliyadda saaran bay xoog saareen qoladaas waa muctasilada nacam qadariyana iyaga unbaa la yidhaahdaa nacam marka qoladaas waa tii ibni cumar ninkii raggii yaxya bnu yacmur iyo xumeyd bnu cabdiraxmaan alximyari ay u yimaadeen ay yidhaahdeen ina min qibalina naasan xaggeenna waxaa ah dad yatakafaruuna alcilma cilmiga raacraacayo wayascumuuna allaa qadar wa ana alamra unuf kuwaasoo sheeganaya in qadar ounan jirin wa ana alamra unuf oo marka uu yidhi gaarsii kuwaas haddii ay bixiyaan mithla uxudin dahaban buurta uxud oo dahaba hadday bixiyaan inaan laga aqbalaynin una sheeg inaan aniga beri ka ahay iyaguna beri iga yihiin kadibna uu keenay xadiidkii dheeraayo xadiidi jibriil ee arbaciinka ku yaalay musliman uu werina min xadiidi cumar ayb marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan qola marka ayagu waa kuwaasaa qadarkii waa inkireen addoonka isaga ishanuuniye isaga ayaa waxay yidhaahdeen wax uu alla abuurana ma jirto ficil addoon ah ficilka addoonka ah qolada kale ayagu cagsigay maraana waxaa weeyaan waa nimanka la yidhaha jabriyada oo iyagu waxay leeyihiin addoonku waaba maqhuur waa addoonku waa dirqisan yahay oo awood wax ikhtiyaaroo ficil uu addoonku leeyahay ma jirto marka waxay iyaguna guluwi ku sameeyeen masaladii khalqiga khalqu afcaalilcibaad ayay allaa abuuray addoonka ficilkiisa marka laleeyahay kusii talax tageenoo ficilka wax samaynaya allayba ka dhigeenba nacam addoonkiina marka wax aan awood lahayn oo kale kasoo saareen ilaa ay yidhaahdeen marka yacni hadallo aada iyo aada gariib u ah nacam oo waxa hadlaayo waa ilaahay hadal kastoo adduunka lagu hadlaayo hadalka allay dheheen ibnu carabi sidii laga soo guuriyey kullu kalaami albariyati kalaamuhu sawaaun calaynaa nahruhu wa nidaamuhu nacam manduumaadkan iyo waxaan nahriga iyo kulligood waa kalaam alle sababtoo ah waxaa addoonku ficil maba lahaba waa xaashi camal iska bidbidaysa hawadaas ku socota oo kale oon ikhtiyaar lahayn bay ka dhigeen qoladaas marka jibriyada cindahum kufri waxa la yidhaha maba jiraba sababtoo addoonku wuxuu adeecaa bay dhaheen qadarka alle nacam see marka loo dhihi karaa waa kufriyey marka shaksi adeecayo u hogaansamaya qadarka ilaahay see loo dhaha waa gaaloobaya bay dhaheen marka de kufriyaad fara badan ayaa qoladaasna ay ku dhaceen ahlu sunnadana marka waxaa weeyaan waa dhexdhexaysteen oo addoonka ficilkiisa makhluuq inuu yahay bay qireen waa ka bukhaari ka alifay khalqu afcaali ilcibaad kitaabka la yiraahdo dhinaca kalena addoonka mas-uuliyaddiisii ikhtiyaarkiisii iyo inuu leeyahay kaasna ilaahay uu u cadaabaya dartiisa iyay tilmaameen oo khalqigii iyo waxay kala saareen iyo makhluuqii iyo waxyaabahaas oo dhan firaqu marka waxaa weye muctasilada waa qoladaa waxay ku jirtaa qadarka inkirayso afcaalulcibaad diideyso ashaaciraduna waxay ku jiraan qolooyinkan jabriyaday ka mid yihiin oo haddaad yacni kutubaha ashaacirada daalacato waxaad arkaysaa inay leeyihiin alcabdu mukhtaarun daahiran maqhuurun baatinan addoonku waxaa weye wuxuu u muuqdaa inuu mukhtaar yahay wax dooran karo laakiin fil baatin waxaa weeya waa dirqisan yahi waa qasban yahay ayb tuxfatulmuriidka baajuuri sharaxa jawharada saasuu ku sheegaa nacam marka taana waa khilaafsan tahay caqiidada ahlu sunnada way khilaafsan tahay qadarka marka maraatibtiisa waa intaas meelaha la yskaga hayo iyo firaqiisuna waa kuwaas sheikhul islaamna wuxuu uga hadlay qeybta labaad ee tadmuuriyada nacam tadmuuriyada qeybteeda labaad buu uga hadlay wuxuuna aada isu waafajiyaa sharciga iyo qadarka nacam qoladan marka ayagu qoladan ayagu jabriyada marka waxyaabaha ay deliishadaan oo kale waxaa ka mid a falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ilaahay baa wax ayaa tuuray baaba laleeyahay ficilka ilaahay baa loo nisbeeyey nacam faacilka allah laga dhigay marka waxay leeyihiin waa sidaa waxay cadaynaysaa marka afcaashan wax samaynayaba inuu alla yahay qoladan marka jawaabta culamada u jawaabeen waxay tahay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ramiga midna nebiga waa loo sugay midna waa laga anfiyey nacam hay-adda marka waxaaba ku cadba inuu nebiga wax tuurayba nacam ilahay anaa wax tuuray keliya ma dhihinba nacam falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta baa layiri nacam wamaa ramayta ma aadan ganin id ramayta kolkaad gantay marka nebiga inuu horta wax ganay oo wax tuuray hay-adday ku caddahay nacam walaakina allaha rama marka ramyiga nebiga laga anfiyey waxaa weeyaan iisaalu turaabi fii acyuni lkufaar nacam ciiddaas yartaa in gaalada yacni indhahooda wada gaarto asaga ma samey karin awooddeedana ma laha laakiin inuu ficil la yimido wax tuuray aayadda waaba ku caddaa nacam marka ilaahay marka ficil loogama dhigi karo waxyaabahaas oo kale nacam ismu faacilnama looga keeni karo raami waayo ilaahay lama dhahaya nacam taban asmaadiisana ka mid ma aha ayb marka xujajkooda marka tadmuuriyada iyo kutubaha kale oo yacni fataawaha meelo badan oo kamida iyo wuu ku sheegaa waa naqdigeeda iyo jawaabaheedana halkaasuu aada ugaga hadlaa ayb waalqadara wa ana alqadara qadarka khayrahu khayrkiisa iyo wa sharahu iyo shartiisaba min allahi caza wajalla alla xaggiisuu ka ahaaday marka laakiin sharta ilaahay looma nisbeeyo keligeed nacam sharta oo ilaahay yaa khaaliqa shari oo kale lama yiraahdo xadiidkana wuxuu ahaa washaru leysa ileyka sharta adigo xaggaaga ma ahaanin marka laleeyahay yacni sharta adiga abuuris sharta cid kalaa abuurta ma ahan macnaheedu oo ilaahay khayr iyo shar labadaba u abuuraa laakiin waxaa la diidayaa waxay tahay sharta midda waxaa loo jeedaa marka sharta maxdiga ah alle maxaa yeele abuurista alle ficilka khalqiga abuurista alle ou samaynayo iyado shar ma aha nacam ee sharta waxay ku jirtaa waxaa weeyaan makhluuqay ku jirtaa marka wax ilaahay agtiisa boqol kiiba boqol sharka ah ma jiraan nacam laakiin annaga agteenna waxaa weya shaygan annaga makhluuqay sharta ku jirtaa ama isagay sharta yani xaggiisa ay tahay ama in waxaa la diidayaa sharta loogu nisbeeyo ilaahay subxaana watacaala shar keligeed keligeed in loo nisbeeyo oon khayr iyo waxba lagula raacinin wa khayra haadihi اlummati bacda nabiyiha abuu bakrin fakaana min madaahibihim waxaa ka mid ah ana khayra haadihi اlumma ummadan ka ugu khayr badan bacda nabiyiha nabigeeda ka gadaale abuubakrin inuu ahaa abuubakr asidiiq huma cumar bnu اlkhadaab huma cuhmaan bnu cafaan huma caliy bnu abi aalibin radia allaahu canhum wa hum iyaguna alkhulafaau اraashiduun almahdiyuun waa khulafaa raashidiinka waa afartaa nacam wuxuu leeyahay marka masaladan kale wuxuu soo galay masalatu saxaaba nacam masaladan saxaabadana xiliyadii saxaabadu ay noolaayeen bayba soo baxday qaarkoodo dadkii marka aada saxaabada u dacniyey waxaa ka mid ahaa nimankii raafidada oo asalkoodii horena kusoo baxay cabdullaahi bnu saba ninkii la dhihi jiray min yahuudi sancaa ahaa ee isku dayey si uu muslimiinta iskaga hor keeno inuu marka aalubeytkii jacaylkooda kusoo gambaday waa kii markii dambe rafdiga iyo waxaan keenay kuufa iyo meelahaas masarna xoogaa dad ka helay dabadeedna marka yacnii u xuub siibtayba inuu marka ilaahiyata caliyin inuu sheegtaba markii dambena la yiri wuu ka cararay cali inuu dilow damcay waana ka cararay qarqiisa meel layiraha meelhaas ku dhintay ninkaasaa marka madhabka iska lahaa asalkiisa rafdiga uu ku bilowday marka iyagii marka qoladii raacday abuubakar iyo cumar inay yacni marka ay aada u duraan oo ay fadliga abubakar iyo cumar wax ka sheegaan oo cali ay ka hormariyaan iyo waxyaabahaasay ku dhisnaayeen dabadeedna marka de way israacraaceen masalada saxaabadana laba daraf iyo wasad un weeyaan dadka naasibada oo aalubeytka nebiga aada u necab iyo raafidada oo saxaabada nebiga necab laa khaasatan sheykheynka labada qolo ahlu sunnada udhexayso ahlu sunnada ahlubeytka nebigana waa jecel yihiin wala ayay siinayaan saxaabada nebigana walay siinayaan radia allahu canhum waana sida marka qur-aankuna uu tusaayo wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu marka ridaha ilaahayna haddii dadkan xataa markii nebiga dhinto hadday gaaloobi lahaayeen xataa ayba dhici lahayd dee ilaahay ridihiisa qur-aanka ugumaba sheegeenba nacam maxaayele ilaahay wuu ogyahay waxa dhici doono marka iyagu marka shiicadu inay yidhaahdaan dadkan waagaas waa fiicnaayeen laakiin markuu nebiga dhintay ayay ridoobeen waxaa diideysa alla alla wou ogaa nacam inay ridoobayaan waa ogaa alla subxaana watacaala hadday waxa ay sheegayaan ou wax jiray maca daalika isagoo alla og subxaana watacaala ayaa waxa uu yidri haddana sidan uu tilmaamayo uu ridihiisa ilaa yacni qur-aankiisana la akhrinayo ilaa iyo ilaa an yarita allahu alarda waman caleyha nacam marka xagga tafdiilka marka abuubakar baa u horeeya yiri cumar baa ku xigo cuhmaan baa ku xigo cali baa ku xigo ee abuubakar iyo cumar iyagu in la hormariyo waa masalo muttafaq beyna ahli sunna nacam amaa cuhmaan iyo cali kee xagga fadliga lagu hormarinayaa ahlu sunnaha wax yar oo kamid ah waxay ku tageen cali in saddex laga dhigo nacam marka masaladu hadday sidaa tahay masalo laysku tabdiiciye ma noqonaysa nacam waana midda sheikhulislaam waasitiyada uu ku sheego asal ma aha min usuuli ahli sunna marka qofka hadduu ogolyahay abuubakar baa ummadan nebigeeda kadib ugu fadli badan huma cumar huma cali haddii uu yiraahdo mas'ale marjuuxa unbau haystaa laga raajixsan yahay laakiin ahlu sunnada uga bixi maayo taas asal ma aha asal kulli ah ma aha maxaa yeelay rag badanoo aimaa laga sheegay sufyaanu thawri iyo baa laga sheegay inay cali ay ku sadexayn jireen adilada ku soo aroorta abuubakar iyo cumar inay horeeyaanna waxaa tusayso iyo cuhmaan xataa xadiidkii yacni ibni cumar bukhaarigana uu werinayay ee uu yidhi kunaa nukhayiru wannabiyu beyna adhurinaa saxaabada waa kala khayr badnaysiin jirnay nebiga oo nagu dhex jiro fa kunaa naquulu waxaan dhihi jirnay abuubakrin huma cumar huma cuhmaan saasaan dhihi jirnay buu yidhi nacam nebigana waa u qiray waa sida marka sidaas weyaan amaa shaykheynka iyagu cid laga hormariya laga hormarinayo ma laha abuubakar iyo cumar nacam qofkii marka abuubakar iyo cumar cid kale ka hormariyo asal kulli a buu ahlu sunnada ku khilaafay wowna uga baxaa ahlu sunnanimada taa haddii xujada ay ku oogan tahay dabcan ayb marka taasoo marka uu ka hadlay saxaabada fadaaishoodana de kutubahan saxiixeynka iyo sunanka iyo kulligood baab walbo yan baab baa looga dhigaa kitaabu lfadaa'il fadaa'il saxaaba iyo imaam axmedna kitaab buu ka alifay kitaabu fadaa'il saxaaba la yiraahdo kadib waxaa iska soo baxay raafidadu markay aada u soo baxeen raafidada radintooda kutub badan baa laga qoray a'imadii intaan anu hadda ogahay ugu horeeyey yacni ragga ugu horeeya wax ka qoray oo kitaab gaara ka alifay abuu nucaym al asbahaani kitaab uu leeyahay kitaabu alimaama la yiraahdo kitaabu alimaama aw alraddu cala araafida ayaa la yiraahdaa nacam kitaab aada u qiimo badan waay weeyaan raafidadu ku radiyey raafida markaan leenahayna waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan waa kuwa abuubakar iyo cumar lacnado waay nacam kuwa abuubakar iyo cumar lacnado ee iyagu marka shaykheynka caayo ee caayada shaykheynka ilaahay ugu dhowaado kuwaasa raafida la yiraahdaa nacam marka shaykhulislaam ibnu teymiyana iyagu aad baa xujajkooda oo u naqdiyey kitaabka la yidhaha minhaaju sunna anabawiya minhaaju sunna annabawiya sagaal mujalad weeyaan wuxuu ka wuxuu ku radiyey kitaab la yidhaahdo minhaaju alkaraama fii nayli darajati alimaama ibnu mudahari alxilli nin la yidhaha raafidada ugu cilmiga badnaa berigaas ou qoray ayuu marka naqdiyey shaykhulislaam nacam sagaal mujalad buu ka dhigay waana min anfaci kutubihi masaa'il usuula ku taal masaa'il waxaa ku yaala caqiida masaa'il yacni masaa'il aada daqiiq u abuu ku qoray kitaabkaas aada buu u faa'iido badan yahay nacam marka wixii ka dambeeyna hadda waxaa weeyaan muxibudiin alkhadiib waqtiyadan dambe kitaab buu ka qoray ixsaan ilaahi dahiir kitaab buu ka qoray aduu marka marna masalada marka raafidadu waa mas'ale caqiide iyo diin sal ku hayso masalada shiicada ee ma ahan mas'ale yacni siyaasad sal ku haysa dadka qaar sida ay moodayaan ma aha nacam wa khayra haadihi lummati ummadan ka ugu khayr badan bacda nabiyihana abuubakrin isidiiq buu ahaa waxayna u deliishadeen adilo fara badan low kuntu mutakhidan axada min ahli lardi khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila xadiidkii kale wuxuu aha iqtaduu biladeyni min bacdi abi bakrin wa cumar xadiidkii tirmidi uu warinaye wahaakadaa nacam iyo horumarinta nebiga oo salaada uu hormariyey taas keligeed baa daliilba ku filan haweentii masalada marka fadliga midda ku saabsan waa saas aan u sheegnay amaa masalatu alkhilaafa khilaafadoodu siay ahayd ictiqaadka ahlu sunnada waxaa weyan khilaafatu abibakrin waxay ku sugnaatay biijmaaci ahlilxalli waalcaqdi khilaafatu cumar baa ku xigtay waxay ku sugnaatay istikhlaafkii abuubakar cumar uu khaliifay ayay ku timid khilaafatu cuhmaan baa ku xigtay shuuradii bay ku timid lixdii baa laga dhex bixiyey cuhmaan laga doortay uma khilaafatu caliyin baa ku xigto ahlulxalli walcaqdiga qaalibkooda yaa isagana bayca la galay khilaafadu marka afartooda sida fadligooda u kala horeeyay khilaafadoodana u kala horeysa laakiin mas'alatu alkhilaafa khilaafada tan ku saabsan wax khilaafa kuma jiraan beyna ahli sunna nacam walidaalika qofkii khilaafada cuhmaan meesha ka bixiyo oo midda cali keeno waxaa weeyaan asal kulli ah buu ahlu sunnada ku khilaafay isaga nacam marka masalatu alkhilaafa iyo masalatu alfadli waa kala duwan yihiin nacam masalatu tafdiil iyo masalatu alkhilaafa saasay u kala duwan yihiin masalada tafdiilka yaa saddex ah waa laysku khilaafay de waxaa raajixa cuhmaan inuu saddex yahay nacam laakiin qofkii cali saddex uga dhigo asal kulliga kuma khilaafin ahlu sunnada amaa masalatu alkhilaafa abuubakar baa khilaafadiisa horreysay huma tii cumar baa ku xigtay huma midda cuhmaan cuhmaan qofkii saddexaad inuu ahaa khaliifadii saddexaad ictiqaadinta la ictiqaadinayo waa asal kulli ah nacam marka tan khilaafada ku saabsan waa taas ee asxaabta marka caydooda iyana nebigu waa reebayo waxau yihi laa tasubuu asxaabii asxaabteeda ha caynina fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddii uu bixiyo buurta uxudoo dahab ah ma gaarayo koombo nin saxaabiya uu bixiyey maxaa yeele waqti diintu ay gargaar badan u baahnayd ayay intoodii yarayd bay tadxiya ku sameeyeen ayaga nacam marka dadkaana ma gaari karaan marka nacam walidaalika hadaf qofka inuu ka dhigto asxaabta ma aha sidaa darteed baa waxaa la reebay asxaabta in laga sheekeeyo qaladaadkooda iyo mathaalibtooda iyo keliya uun in lasoo qaato qofka sida tixsi camal inuu noqdo iyadoo guud ahaanba aynan fiicnayn haddana saxaabadii ummaddan ugu khayrka badnayd waa waa waxaa weeyaan waa ma ahan sidaa in mathaalibtooda in lasoo qaato ee cismo kama ictiqaadinayno macsuumiin ma aynan ahayn ambiye ma aanay ahayn ayagu laakiin haddana sheekhulislaam wuxuu yidhaahdaa dembiga ka dhaco saxaabada xasanaadka ay sameeyeen marka la garab dhigo xasanaadkaasaaba qaayaa u la yaraana dembigii nacam towbada ay la imaanayaan baa lagu dhaafayaa nacam suxbada nebiga ay la saaxiibeen baa lagu dhaafayaa maqaamkii ay nebiga la istaageen xaadib ibn abi baltaca waa ogtihiin marka qisadii ku dhacday waa tii markaa nebiga uu yidhi lacala allaha talaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum fa inii qad hafartu lakum marka mowqifkaas weyn ee beder iyo mowqifyada yacni lamidka ah oo kale waxaa weeyaan wuxuu keenaa saxaabada qaladaadka ka dhaco in ilaahay ugu dhaafayo subxaana wa tacaala in qaladaadka ilaahay ugu dhaafaya ayay ka ima shafaacadii nebiga cid uga owleysan ma laha cid shafaacada nebiga uga owleysan saxaabatu rasuulilaahi ma jirto waxyaabahaasoo dhan baa lagu dhaafaa khaladaadka marka laga sheegay asxaabu rasuulilaahina khaladaad dhammaantood wada ah ma ahan yacnii khaladaadka laga sheegay yani asxaabu rasuulillaahi ee kulligood ma ahan khaladaad oo wax saxiixa ma aha in badanoo ka mida niman mu'arikiina qoray nimanka mu'arikiintana naqdi sida muxadisiinta naqdiga wax u naqdiyaan uma naqdiyaan nacam oo naqdiga yacni taariikhdu waa iska daciif nacam imaa marka waxaa weeyaan masaalibtaa laga sheegaya wax ansaxay ma ahan ma ansixin ama imaa waxaa weeyaan waxbaa lagu dardaray imaa waxaa weeyaan si ay siday ahayd maaha si kala loo sheegay wahaakadaa sidaas siyaabahaasoo kale u sheegaa ee shaykhulislaam ibnu teymiya raximahullah marka asxaabta laa nadkuruhum ilaa biljamiil wax wanaagsan unbaa laga sheegaa asxaabu rasuulilah ee dadka ee khaladaad ka dhacay midkood iyo kale dadka looma sheega nacam ayb oo bimacnaa masaalibta keliya inaad soo qaada ma aha wa khayra hadihi alummati bacda nabiyiha abuu bakrin asidiiq inuu yahay huma cumar bnu lkhadaab cumar bnu lkhadaab dabadeed huma cuhmaanu bnu cafaan oo cumarna de iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar cali wuxuu yidhi in badan baan maqli jiray nebiga oo dhahaya dakhaltu ana wa abuu bakrin wa cumar kharajtu ana wa abuu bakrin wa cumar aqbaltu ana wa abuu bakrin wa cumar yani nebiga iyo abuubakrin cumar ma fa ma isfaaruqinba nacam mudnaan aada u weyna marka agtiisa ay ka lahaayeen huma cuhmaan bnu cafaan ayaa ku xiga cuhmaanna fadaaishiisu aad bay u badan tahay nacam jeyshulcusra markii uu diyaariyey nebiga waa ka yidhi maa dara maa facala cuhmaan bacda alyowm cuhmaan waxa maanta kadib uu sameeyey ma dhibi doonaan aada ugu farxay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ciidankaas uu diyaariyey bi'ri ruuma ceelkii muslimiinta ay kacabi jireen oo u gaday iyo waxyaaba fara badan baa marka yacnii fadaaishiisu aad bay u badan tahay huma caliy bnu abi taalib radia allaahu canhu cali isaguna fadaaishiisu aad bay u badan tahay iyo khasaa'istiisa nacam intaas bay marka ahlu sunnada way weriyaan fadaa'il saxaaba laakiin raafidadu ayagu waxaa weeyaan ahlu beytka nebiga wala ma siin kartid bay kuleeyihin ilaa inaad saxaabada ka beri noqotid ma ahane alwalaa iyo baraha waa islaazimayaan bay leeyihin saxaabada nac ahlu beytka markaasaa jeclaan kartaa amaa ma dhici karta labadaba waa isku jeclaa wax suurtoobaya ma ahan bay kuleeyihin waana kalaam hadayaan oo baatil ah ayb wa hum alkhulafaau araashiduuna almahdiyuuna weeyaan waana kuwa nebiga uu yidhi kudayda fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin kuwa uu yiri weeye nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wa ana alcasharata tobanka aladiina samaahum ou magacaabay rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalama wa shahida lahum ouna uga marqaati kacay biljannati janno calaa maa shahida bihi sidii uu nebiga uga marqaati kacay korkeeda waaye wa qowluhu qowlkiisana alxaqu weeyaan qowlkii xaqa ahay oo dhabta ahay waay ayb tobanka jannada loogu bishaareeyena waa sidaas nacam nebigu u yiri sala allahu aleyh waali wasalam dadka ayagoo nool jannada loogu bishaaray saxaabada toban way ka badnaayeen laakiin tobankan waxa cashara loo leeyahay waxay tahay hal xadiid bay ku soo aroortay ayaga oo abuubakrin fi ljanna cumaru fi ljanna cuhmaanu fi ljanna wahaakadaa tobankooda hal xadiid buu kusoo arooray saasaa marka alcashara loo yiraahdaaye ilaa bilaal nebiga jannada ugu sheegay thaabit ibnu qays ibnu shumaas cukaashata bnu mixsan way badan yihiin saxaabadii baycatulcaqaba baycatu ridwaan xaadirtay baycatu ridwaan waa kii nebigu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam lan yelija nnaara axadun baayaca taxta shajara qof yacnii geedda hoosteeda bayco nebiga kula galay kun iyo afar boqolay ahaayeen naar ma gelayo yidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka yacni way badan yihiin saxaabada jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool haddana laakiin tobankan waxaa gooni loogu sheegay gaar baa hal xadiis nebiga oo ugu tilmaamay fadliga marka laga hadlayana afartan baa ugu fadli badan huma baaqi sitta lixda inta ka hartay ayaa ku xigto nacam ayb lixda kalena marka waxaa weeyaan sacdi bn abi waqaas iyo saciid ibnu zayd iyo abuu cubayda caamir ibn aljaraax iyo zubayr ibn alcawaam iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo raggaa nacam weeyaan ayb ayb wtaraxumu calaa jamiici wataraxumu calaa jamiici asxaabi muxamedin sala allahu aleyh wali wasalama walkafu camaa shajara baynahum wataraxumu yacni naxariis dalab yani in raximahumullah la yiraahdo calaa jamiici asxaabi muxamedin sala allahu aleyh wali wasalama nabiga nebi maxamed asxaabtiisa dhammaantood korkooda oo naxariis ilaahay loo weydiiyo walkafu iyo ka joogid camaa kii xaggiisa laga jooga shajara dhex maray baynahum iyaga dhexdooda ka dhex dhacay oo laga joogaana te xaq weeyaan nacam sidaa waa waajib nacam ayb waajibun in la yidhahdo wataraxum haddii ibtida laga dhigto nacam khabar markaa layska soo qadaro sidii hore haddii layskaga socdo jumlada ismigii inada lagu cadfoo lagu wadana wataraxuma calaa jamiici asxaabi muxamedin sala allahu caleyh waali wasalam wataraxuma wa ana taraxuma taraxum loo sameeyo calaa jamiici asxaabi muxamedin buu ahaaday waa lagu khabraya markaasnacam marka wuxuu leeyahy halkaana taraxumkii oo saxaabadii yacni inaan la caynin oo waana sida ilaahayna uu lee yani dadka dambe uu ku ammaanay waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim oo dadka feyga muslimiinta iskale waa muhaajiriintii waa ansaartii iyo dadka ayaga ka dambeeyo saxaabada u taraxumo oo dhahaya yacni walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuu dadka sidaa dhahaya weyaan imaam maalik marka aayaddaa wuxuu ka istimbaaday qof kastoo saxaabada aan u taraxumin oo saxaabada caayo ama wax ka sheego wax uu ku leeyahay male feyga muslimiinta fey ulmuslimiin waxba kuma laha xoolaha muslimiinta yani ay yacni dagaal la-aanta lagu soo qabsaday muslimiinta masaalixdeeda iyo muslimiinta la siiyo isaga waxba kuma laha maxaa yeele isagii baa shardigii kasoo bixi waaye waxba kama dhexeeyaan adiga inaad diinta usoo halgantay muhaajiri inaad noqoto ama ansaari noqoto hadda wax noqon karaa male taas hadda haddii labadaas la waayo adiga aada weysay mida dambe inaad noqoto waay marka waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan taas inaan lagaa weynin haddii taa lagaa waayo waa khasaaro wa nacam walkafu camaa shajara baynahum saxaabada wixii dhex maray ee dagaal ana in laga joogo nacam oo cumar bnu cabdilcasiis baa waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray waxaa weeyaan waa dimaa iyo dhiigad gacmaheena ilaahay ka badbaadiyey quluubteena iyo carabkeennana waa inay ka badbaadaa mar haddii adiga aadan dhex gelin inaa ka badbaada dhammaantoodna inaad wala u haysaa lagaa rabaa labada dhinaceed dagaalama hadday noqon lahayd jamal waqcatuljamal zubayr iyo caaisha iyo dalxa iyo iyo cali iyo tii ka dambeysay sifiin ee cali iyo mucaawiya saxaabada laba dhinac ka dirireen in yacni labadii dhinacba wixii saxaabada ka midoo dagaaladaas ama ku dhintay ama galay kulligoodna taraxamu calayhim nacam waxaan ka ictiqaadinaynaa ijtihaad inay ka ahayd nacam oo mid kasta oo islahaa xaqu dhinacan amuu jiraa ijtihaadkuna marka qofku ama laba ajar buu leeyahay ama hal ajar buu leeyahay nacam ayb xaqa dhinaca cali buu u dhowaa dabcan oo taas axaadiid baa ku soo aroortay nacam oo yacni qolada nebigu wuxuu yidhi khawaarijta waxaa la dagaalami doonto owla daa'ifatayni labada kooxood midda xaqa u dhow cali baana la dagaalamay khawaarijta khawaarijta cali baa la dagaalamay ayb iyo axaadiistii kaloo faraha badnayd nacam haddana iyadoo sidaa ay tahay waxaa wanaagsanay dagaal la-aanta oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh waali wasalam xasan buu ku ammaanay dagaalkii socday inuu joojiyey xasan buu ku ammaanay oo xadiidkii abi bakra bukhaari uu werinaya ina bnii hada sayidun wasayuslixu allaahu bihi beyna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin buu yidhi wiilkaygan waa sayid buu yidhi ilaahay wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxooda waaweyn oo muslimiinta ka mid a xadiidkaas wuxuu daliil u yahay midna inaysan gaaloobin labada kooxood sida ay dhahayaan raafidadana ma aha khawaarijtu siday leeyihiinna ma aha muctasiladu siday sheegayaanna ma aha mar haddii nebigu yidhi laba kooxooda waaweyn oo min almuslimiin buu yidhi idan ninkii gaalaysiiyey wuxuu ku gaalaysiiyey male marka ninkii waa faasiqiin yidhina wuxuu ku fisqiyeeyey meeshii ma yaalaan xasan marka manqabadaas iyo darajadaabuu helayoo sababkiisaa ilaahay ku guuleeyo asagaa dagaalkii joojiyey sabab u noqday cali radia allaahu canhu markii la dilay kadib waa kii u tanaasulay mucaawiya dagaalkuna meeshaas uu ku istaagay marka haddii shaykhulislaam wuxuu yidhahdaa dagaalka hadduu fiicnaan lahaa oo uu isagu yacnii waajib hadduu ahaan lahaa ama uu sunno ahaan lahaa xasan laguma ammaaneen dagaal joojinta sidaa darteed saxaabada anagu yacni maxkamad saaridooda weeyaan waxaan ka joogayna amaa dagaalka waa laga fiicnay dagaalka dagaal la-aantaa ka kheyr badnayd xadiidkaasayna ku caddahay in looga daydaana ma ahan saxaabada dagaalka in looga dayda ma aha oo saxaabadiiba waa dagaalameen annaguna waa dagaalamayna maya waladiina atabacuuhum biixsaanin baa adiga lagu yidhi nacam intaa ixsaanka ka qaado wixii kaloo adiga khaladoo wixii kaloo yacni waxaa weeyaan dhacdo ka dhex dhacday ee laga fiicnaayo ama aynan yacni laga roonaay taas iyaga marka inay mujtahidiin yihiin xasanaadkooda tirada badan wixii ka raacaba yacni wanaagooda ka badnaa nacam sidaa uun inaad uga harto yaa waajib ah wataraxumu yacni uraxmad dalab calaa jamiici asxaabi rasu calaa jamiici asxaabi maxamedin sala allahu caleyh waali wasalama nabi maxamed asxaabtiisa dhammaantood korkooda loo taraxumaa waajib weeyaan walkafu iyo ka harid camaa shajara baynahum wixii iyaga dhexdooda dhex maray oo iyaga dhexdooda dagaal ee dhex marayna in laga joogo oo aan la dhihin qoladaasaa faasiqiin noqotay qoladaas baa waxay noqotay gaalo noqotay waxa inaan la dhihin nacam oo laga joogo mar haddii gacantaadii ka badbaaday afkaagiina inuu ka badbaado asxaabta oo la jeclaadana waa diin xubuhum waa diin buqdigooduna waa nifaaq bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam ansaarta ayuu wuxuu ka yidhi laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq nacam waana ka muuqataa dadka asxaabta lacnado ama caayo ama necab quluubtooda ciriiriga iyo cuqdada iyo yacnii way ka muuqataa nacam ayb rafdigana maanta waxaa weeyaan tashayuca ama raafidanimadana ijtiyaax iyo yacnii dhexqaadid aad u xoog badan bo iyo faafid aad u xoog badan ayuu caalamulislaami ku haayaa maalinkan maanta nacam oo waxaa laga yaabaa dowladna waa helay lacagna waa helay iyo acdaa'ul islaamu iyaga laftirkooda yacnii raba inay sii faafiyaan maxaa yeeley iyagoo og mabda aad u foolxun inuu yahay oo aan ka fogeynba iyaga kooda nacam ayb walidaalika yacni waxyaabaha qofku marka inuu raafidada ka ogaado u baahan yahay aad bay u fara badan yihiin waxaana aad wax badan oo kamid a qoray muxibidiin alkhatiib kitaabka la yiraahdo alkhuduud alcariida fii ma usisa caleyhi diin raafida nacam ama diin shiica wayna kuu muuqanaysaa waxyaabaha hadda ugu daran ugu foosha xun waxaa ka mid a mashhad weyn oo la siyaarto abululu'at almajuusi inuu ku leeyahay iiraan nacam iiraan inuu mashhad la siyaarto oo la booqdo oo mashhuur ah oo aanyacni aan gambad lahayn sanadkiiba mar la tago ninkii cumar dilay abululu'at almajuusi in la booqdo la karaameeyo oo agtooda nin wanaagsan oo ka yahay nacam marka qofkii hadda waxaa weeyaan heerkaas dad maraya marka wax adiga ay kugu falayaan marka malaha islaamnimona uma socdaan sidaa marka in lagu baraarugsanaado yaa yaa aad iyo aad yacni muhiim u ah ayb noqdadaanan marka ku joogsanayna wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi w saxbi wslm